heestan waxaa tabiyey ciise muuse sharwaac shan iyo labaatankii bishii labaad ama february sideetankii waa hargeysa heestan wuxuu bixiyey ciise muuse deexashada xaqiiqadu deelqaaf miyay tahay wuxuu yidhi daalim weeye shaydaan waana cabdaxsoonoo duufsada addoomaha kii uu bilayo daacade inta aan ducaystaani daa'imkay ka magansadeen dadse wada islaamihi marka ay wardirayaan ama dood ay furayaan dardaarankii rasuulkii daaha maxamed nebigii dariiqii umar yidhi dariiqii umara yidhi qof qofkii do uga leexdaa duriyadiisa mahae bismillaahi waa deel daalka aan la gaadhayn waa door maqnaa iyo daakiraad la filayo diig baa dhawaaqee ha dikriyeen wadaadadu doqonkiiyo fariidkiiyo dul ahaan indheer garad barbaartaa dalkeennaa barbaartaa dalkeennana doodu way u furantee gaariyaha daliishee deeleyda curiyee durdurkeeda maansada ku bixiyey digniintee dugsi mana qabyaalidi dadweynaha u sheegow dictoorkow salaan guud rabbigay haddaaye duqii nabad ma jooga daaf iyo xanuun iyo cudur idinma daaree dadaaloo andhaafe shax markii la degayaba labuun baa dibaaqdo saddex deeqi maysee duqdurkii ay raacdaan durkiyoon halkiisii dooyeystoon fadhiistee aniguna god baan degay roobka soo da-ay iyo diraacdaan ku sugaye waxaan idin dareensiin dacwaduu isoo faray dabla dhiman nin sheegtee wuxuu yidhi nin deganoo waxaan ahay dulqaadloo ka dambeeyo maaxdo amarkaba aan diidine laba dible qof loo xidhay markay damaqdo gaajadu haddaan digirta loo geyn dirgan maayo baahida dab hadday ka kulushee gaariyow madaalow danguud waa tilmaantoo mid gaar baad si dumisay digtoonow markaa tidhi duurka isku qarisaye dabcigii la odhan jiray mika weyda deelkii mise way dambaysaa haddaan samir dharaadana dembi dhaafka moogaan afartaa durbaan tumis daasadaan garaacoo digta iyo dantoodana digta iyo dantoodana waxaan ula dan leeyahay deerada iyo cawshii dembiga aan lahaynoo kuwii loogu dawgalay dadin ay u qooleen iyagoo ka diimoon dalaqyaanay odhanoo nacasku yoaan dooxin inay baalladaymaha dow kale u leexdaan dabuub kale waxay tahay daanada qabiilkiiyo dibudhaca uu leeyahay ama dumista qarannimo waa la wada daliisho bal qaamuus ka daya oo qabyaaladu madiinba madistoo qarsoonoo dusha laga yaqaanba maxamuud da-weyno dulkunaafle idilkii damiirkooda boogayo daldalool ku reeboo dabiib loo helaynba ma dareen la jeceliyo qof waliba u doonoo diifta iyo haraadkaba degdeg kaaga bixiya ma wadiiqo dibirkiyo danaystuhu maraano dib jirkii ku soo dhaca wadka lagu dalbanaya dadku miyuu u siman yahay mise dar mise daraan aqoonba dunidaba ku nool weli waatii aynu dirir iyo dagaal kula dhaqaaqnee in qabiilku dabako-o dadweynuu isku raacee lagu duugo yeelkee diiwaanka diiwaankay lahayd iyo kutubtii la duubee intoo daamur lagu shubay lagu daaray taraqee ololkii markuu damay dambaskii la maydhee lagu daray badweyntee dabadeed la reystee sida uliya diirkeed dadweynuhu midoobee dawadaag aan noqonee dimuqraadinimadiyo difaacii la xoojee ma roobkii ku da-ay bay mar labaad dilaacdoo qabuuraha dushoodiyo kasoo biqishay dooxada xaajadu way iga badantee iga roga daboolkoo maxaa keenay dood iyo qabiil loo da-tiririyo qabiil loo da-tiriyiyo ololahan dib loo furay qofse waxaa la duugaa markuu ruuxu daayee yaa darbaday qabiilkii markii hore ayaa dilay dumbuqayaa ku shiishoo yaa ku garaacay dubahaba ma wax sida dubaagaa marka daabka lala helo diigu ka daataan mise danad hilaaciyo malag baa duqeeyo rabigeen u soo daray shalay duulimaadkii shicibkii dareeriyo weerarkii dabgurashada ma meydkii daloodiyo buuraha dul yaalloo dubsiga aan ka qarinay ku ekayd danteennuba haddii dhagax dixeed iyo dahab laysku ururshoo dabaq maara lagu shubo daawashadooda aadmug isha may ku duraya miyay shiili daynadu dulucdoodu waxay tahay duug mala qabiilo ilaa sabankii daawud ama doonidii nuur ambiyadii lasoo diray wuu ka wada da'weynyee hala daa'iyo mooyee jiritaanka dunidiyo noloshu kama dambaysee haddii aan dilaal iyo danaystuhu xumaynayn kolba dalabu yeelayn debindaabyo hoosiyo duro durro yeelan maysee inkastoo digniin iyo xeer lagu dabaanayo xabsidaayin loo qoro daraan weli dhandhamin oo aan leefin dacartiyo qaar dabinkaboodoo deeqaha ilaahay dafiro oo saluugo damacuu hogaanshaa dadka oo iswada jecel duul wada walaala ah dabka isugu dhiibo marka fooda la isdaro dusa oo isqariyo dhibaatada dangaariyo dhibaatadu dangaariyo geeloo u darariyo dawo ay u leedahay darwiishkii dhaqaaqee ka damqaday baroortiyo ba ayayga dumarkiyo daranyada agoontee kii wax duudsiyayiyo qabta daalimkii yidhi ninka diradiraaliyo dib socod ku sheegoo daanteed ka socota hashii dabarka lagu xidhay ducaqabo ka furay oo doog iyo caleeniyo meel daaq la geeyo durba gobol ay keentaa farxad iyo damaashaad loo dhigay dabaaldege ninka gaar u dudayee in dib loogu celiyo in dib loogu celiyo loo daayo seetada keligii dalbanayow malaa waa dayowdee dugdhe oo balseexoo waa lagu damiintee degnahaga ka adkow kan kale dekaystee damar hoos qabow iyo dallaalimaystay geedkee dambarkiiya labeentana hadba koob darsanayee dibirada la jiife dibir dibi dibirada